جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helan waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo lala beegsada cadowga allah ee ka dhacay dulaadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose kataab al akhbaariye ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkai cagta lagu mariyey xeryihii murtadiyiinta deegaanka goofguduud buuri ee wilaayada baay kulan u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha sade oo ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga magaalada kismaayo wasiir hore ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashada etoobiya ay qaadato badda soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi maamul goboleedka shaala dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa ciidan tababaraha u diray dalka etoobiya sidoo kale waxaad warkaana subax ku maqli doontaan maqaal uu qoray mid ka mid ah qurbajoogta soomaalida kaasi oo booqasho ku yimid dhulka wilaayaadka islaamiga
عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ku beegan tahay lixda bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan weerar qorshaysan oo lala beegsan cadowga allah ee ka dhacay dulaadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar kamina u dhigeen maliishaad murtadiinaha ku socdaalaya agagaarka deegaanka yuuntoy oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada kismaayo waxaana weerarkaasi khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta isla wilaayada jubbada hoose waxay mujaahidiintu shalay weerar ku qaadeen saldhigga murtadiinta deegaanka qaamqaam oo isagana ah deegaan hoostaga magaalada kismaayo waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kataab al khabari ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagta lagu mariyey xeryihii murtadiinta deegaanka goofguduud buuri ee wilaayada baay warbixinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen abuu xasaan
للأباطيل وفرقا ساقها الآيات صدقا ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي muuqaalkan oo la daawan kara muddo shan daqiiqo iyo sakinno ah oo uu baahiyey kataib al ikhbaariya waxa uu soo bandhigayaa weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka goofguduud buurey ee dhacduleedka magaalada baydhabo weerarkan oo dhacay salaadii subax kadib ayaa ku bilaabanaya garneelada garbaha laga tuuro wuxuuna markii dambe isu bedelayaa dagaal xoogan kaasoo markii dambe sababay allah fadligii in maleeshiyaadka murtadiinta ay ka firxadaan goobta dagaalka iyagoona u cararay dhanka hawdka waxayna mujaahidiinta si buuxda ula wareegayaan gacan ku-haynta deegaanka in hawdka ay ku cararaan ama halbowlaha la jaro waa labada waddo ee keliya ee murtadiinta u bannaanaa subaxaas kadib markii rasaasta mujaahidiinta ay ku hobatay sagaal iyo labaatankii bishii dulxija sanadkii aynu sugoontinay ee kun afar boqol afartan iyo shantii intii ku halaagsantay gacanta mujaahidiinta marka laga tago kuwii soo haray ayaa cagtooda maalay una firxaday dhulka miyiga balse waxay mar kale ku dhaceen kamiin mujaahidiinta ay usii diyaariyeen kaasoo ay ku halaagsameen in badan oo ka mid ahaa saraakiishii iyo maleeshiyaadkii firxadka ahaa طيقي نفسي الموت طيقي
ku dhowaad shan iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan laba sargaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkaasi waxaana saraakiisha ku halaagsantay ka mid ahaa sargaal lagu magacaabi jiray isaaq kuusow iyo sargaal kale oo lagu magacaabi jiray aadan muxyidiin oo ka mid ahaa saraakiishii murtadiinta qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya maxbuus murtad ah oo ka mid ahaa maxaabiistii ay mujaahidiinta nolosha ku qabteen kaas oo ka sheekeynaya wixii subaxaasi qabsaday dagaalana goobsaday arad walna oo goobsaday walma ku arganay i jiifnay jiifdhiniga oo baydhuhijay maraa hijeen roornay إنني جيش محمد ugu dambeyn waxaa filimka ka soo muuqanaya saraakiisha mujaahidiinta oo kelimad u jeedinaya bulshada muslimiinta ee deegaanka goofguduud buurey walaalkiyaykumna ku badbaado sharaftanka jarta nololeenna ka jarta dhiigayna ku shal badbaado xaggaana ka shalgaadadaan waa diinka ilaahay subxaana watacaala nabillaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa leeni wa calayhi kum beynahu bimaa anzala allah ilaahay walaakiinta jee qur'aanka ee dadka ku hukum walaageey kunkeenta qaadan kashal qaadadaana gartaka maho bilis galla kashal bahow haddii aad hakoomogin hadallaka qaadadaas haddaad oduumiyaasodu ka hor heebow waa diinka ilaahay subxaana wa tacaala askari etoobiyaanka dhambi kun kilomitarka kooy aalis intu walma dhibaato marka geysan huntun dhuulmanyaal hilibkiyo leymey ini ilaahay saacidu burburi dhaqamaayaan saliimiga madirin adduunyadan mana umutuna saliimi limadiro la wada gaaraysi waxyaalayo faraintaasu marka kuwaani marka insha allahu tacaala marka onoo nool hayaatinii jarta ilaahay subxana wataala adduunyada nuroosi nurooji waana muslimiinan iimaanna sheegadaan ilaahay subxana wataala meeli quraan sheeka sheegi falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin
goofguduud markii lagu galay boodka jabiyeene bakhtigooda waa tii la waray xerada buurkeeda birmadkoodii waa tii la jaray oo la baacsadaye waa kaa waraabihii barqaday dhididkii baahanaaye niman yahow waxaad beegsateen burcad iyo tuugo bakhtigooda waa tii la waray xerada boodkeeda mahadsanid abuxasaan kulan u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha sade oo ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxudiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warkaasi marka waxaan leeyahay waliyaho wanaagsani war baan ku gudbaynayaye shacabkeenni wuu wiiqmay iyo warasadeenni waddankiio col baa naga qabsaday wahaan colaadeede soo celi wanaaggii dhabtaha welibaatahaye wafdigii uu hogaaminaya sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose intii ay ku sugnaayeen deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo ee dhulka wayaanta waxa ay kulan gaara la yeesheen beesha side ee degta deegaanadaasi kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran waxaa looga hadlayey qodobo dhaxalgal ah sida xoojinta kaalinta beesha side ee ku leedahay jihaadka ka socda bariga afrika dardargelinta dacwada ilaalinta dhirta iyo iska dhicinta cadowga allaah ugu horeen waxaa kulanka kadib andalus la hadlay suldaan cabdiweli xasan madoobe yarow suldaanka beesha side ee jubbada hoose isaga oo faahfaahin ka bixiyey wixii lagu ballamay haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee beesha sade gaar ahaan suldaanka beesha sade waxaan la qaadannay maxaan ku idhahdaa walaayada jubbada hoose afarta qodob ee soo jeedisay waan la qaadannay waana soo dhoweynaynaa gaar ahaan haddaan ahay suldaanka beesha sade afartaas qodobba si duuduubaan u qaadanaynaa odayaasha dhaqanka eega hooseeya gaar ahaan dadka maxaan ku irahdaa aniga maanta aan suldaan ku ahay waxaan u dirayaa baaq in la qaato qodobadaas si toosa loo qaato lala shaqeeyo wilaayada oo loo istaago jihaad fii sabiilillaah oo loo istaaga in maxaan ku irahdaa deegaanadooda ay ka cistaan in aan dhir laga jarin loo istaaga in maxaan ku irahdaa dacwadii la faafiyo in maxaan ku irahdaa lala dagaalamo cid allaala ciddii dhir jarayso arrintaasna waan soo jeedinaynaa firfircoonida ah in maxaan ku irahdaa beel walbo ay ugu tagto deegaankii iyada ay joogtay ay kula kulanto ay wacyigeliso ay maxaan ku irahdaa u sheegto diintaan maxaan ku irahdaa inaan laga xigin oo jihaadkii aan laga xigin oo dacwadii aan laga xigin wax hadda wilaayada ee nagala hadashay waa wax annaga iyo wilaayada aan wada leennahay wax naga dhexeeya weeyaan ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha side iyagoona aad u soo dhoweeyey kulanka ay la yeesheen maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose balanna ku qaaday dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey marka koowaad jihaadkii iyo kitaabka ilahi waa garab taagannahay annagu haddaan nahay beesha sida xaggannaga diinta loogama soo dhacaya waan garab taagannahay allaahu akbar sidaa is leeyahay soomaali waa istaqaanaa qolo walba ma ogtahay oo degan kismaayo iyo ma ogtahay jubbada hoose waa la is yaqaanaa annagoo dhirta markii dhuxusha la goon jira dadka gooska yar baan ahayn haddana waxaad mooddaa deegaanadii aan deganeen inay ugu roon yihiin dhulka dhirtana waan celinaynaa waana garab taagannaa in la celiyana waan soo dhowaynaynaa waxaan leenna waalle ilaahay baa mas-uul nooga kaa dhigi ilaahay baa deegaanka mas-uul kaaga dhigi ilaahay baa dadka mas-uul kaaga dhigi waa kugu garab taagannahay gacanta ku qaba badeecada meeshay degta magaalay ka dhigtaa magaaladii loogu talagalin waa ka guurtaa ayadna gacanta ku qaba waa kugu garab taagannahay towxiidka allaan garab taagannahay tala iyo tabar baan ku garab taagannahay kulankan waxaa uu ku biirayaa kulamo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo kaasoo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay la qaadanayeen hoggaanka odayaasha dhaqanka qabaa'ilka dega deegaanadaasi mahadsanid abu ayman wasiir hore oo ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya u diyaarsan ka hortegidda in dowladda xabashada etoobiya ay qaadato badda soomaaliya marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi murtad cabdisaciid muuse cali oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa kooxda lidyada soomaaliya ayaa sheegay in cidda keliya ee nasaarada xabashada ka hor istaagi karta dawacooda ku aadan boobka badda soomaaliya ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ninkan ayaa hore u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda xilligii murtad farmaajo ahaana la taliyihii waxaa loogu yeero amniga qaranka iyo agaasimihii madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya mar uu waraysi siinayey warbaahinta ayuu ka hadlay damaca hawshada ay bilooyinkii lasoo dhaafay ku doonaysay badda soomaaliya waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee ka hor istaagi karta nasaarada xabashada damacaasi waxaan dhiiro gelinayaa in xukuumadda hadda joogta aysan iska celin karin mayalagnim- mayal adagnimada ee ka socota addis ninka hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu ka tirsan yahay ee, koox diineed xagjira falsafadiisa waxay ka imaanaysaa tii asagaana sheegay maaha waxaan waxaan ee, alifayno juulaay wuxuu sheegtay 2023gii inuu sidii wuxuu koodgareeyey raas caluula uu sameeyey dowladda waxay ku abaalmarisay inay heshiis la saxiixato difaac Waay.
december eh, 23 eh, sanadkii hore fikir qof iska hadla ma jiro qofkaani wuxuu soo xigtay taariikhda soomaaliya qof khatar ku ahaa Raas Calu- genaraal raas caluula genaraal raas caluula markuu dhahayo badda inaan tagno waayo soomaaliya oo red seaga tagno waxa weeyaan hujuumkaas wuxuu ahaa waa mid laga dhabeeyey madaxweynaha soomaaliya waxay ahayd markaas inuu press conference qabto oo asaguna axmed gurey oo aksum tegay uu soo adeegsado oo soo xigto laakiin wax yar kabacdi sidii ciyaal ciyaal camal waxay u tageen maxaa la dhahaa Addis Ababa ay tageen wasiirkooda difaaca wasiirka difaaca waxay heshiisay la soo saxiixdeen qofku markuu mayal adag yahay ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banneen waa Marka- intaaba marka waxaa ka wadaa marka shabaab baa iska dhici karaaya dowladda federaalka ha u banayso ayadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa macnaha haddaadan eh, qarannimada difaaci karin dalka eh, fiiri arrintaani waxay xoog xoojinaysaa dhiiri gelinaysaa sababtoo ah al-shabaab doodeedaaba ah intaas al-shabaab doodeeda waxa waaye waddankan waxaa haysta wadamada deriska iyo niman eh, calooshooda u shaqaystayaala taariikhdu markay ahayd kowda bisha koowaad labada kun afar iyo labaatan ayuu murtad muuse biixi u saxiixay abiy axmed in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana heshiiskaas ka dhiidhiyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad buu mahadsan walaalkeen marwaan ay kaasi ahaa maamulka islaamiga degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya dowladan oo socotay muddo bil ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qableha usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka wabxo ee hoostaga degmadaasi dowladah oo loogu magacdaray saxaabiga weyn ee muscab ibnu cumayr shicaarkeeduna ahaa ajiibu daaciy allah ayaa intii ay socotay waxay reer wabxo oo isugu jira rag haween iyo ardayda madaarista ku qaateen duruus kala duwan oo si weyn kaga faa'iidaysteen munaasabadii gebagabada waxaa kalimaad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool iyagoona dadkii dowladda ka qayb qaatay kula dardaarmay inay sii faafiyaan cilmiga ay barteen dadka culummada ayaa booskii nabiga taagan aduu culummo waxaad ku tahay inta lagu baraa culummo ku tahay culummadu may siman yihiin kulli isku aqoon miya isku aqoon maaha halkaa kitaabaa lagu baray ee lagu sheegay ayaa culummo ku tahay waxaa waajib kugu ah inaad dadka gaarsiiso inaad adigu dhaqan geliso kitaabka muraajaca ku samayso dib ugu laabato si fiican u sugto aad saxato kadib dadka kale dadka dowladda marka loo xiray wiiladan wabxo oo waxaa weeyaan muddo dheeray dowladdu socotay maanta xafladeena u fadhinaa waxaan idin leenahay dadkii dowladda qaatayow waajib baa idin saaran mas-uuliyad baa idin saaran amaanad qaadeen beri ilahi hortiisa subxana wataala waa lagu weydiinaya waqtigaas waxbaa lagu baray kitaab noocaasaa lagu baray waxaasaa lagu sheegay haye waa dayacday waa lagu weydiinayaa beri marka inaad dhaqan gelisaan oo kutubihii aad qaadateen iyo dowladda qaadateen dad baa u baahan xaafadaha looga baahan yahay baahi diineed baa jirta baahideed waxay ku daboolmaysaa nin walba wixii uu waxaa weye uu garanaya dadkii inuu gaarsiiyo waxaa kaloo ka rabnaa qaybta reer wabxa guudii waktigaa laydinku bixiyey dowladaa idinku bixisay wakti ilaahay kitaabkiisaa laydin baray bil baa wax laydin baraayey waxaad barateen dib ha ugu noqonina dadkiinana gaarsiiyo waxbarashadana in wax lagu bara waxaa ka muhiimsan in ad wax isbarto oo fadhiga si istaagto waxaa laga rabaa marka dadka reer wabxa ama deegaanka wabxa hadda aan joogno inay hawshaas u istaagaan ay ka qayb qaataan hadday yihiin culummo hadday yihiin dhaqankii hadday yihiin eh, dhallinyaradii hadday yihiin gabdhihii insha allahu tacaala hawshaas ilaahay dartiisa looga qayb qaato ugu dambeyn qaar ka mid ah bulshada deegaanka wabxooh oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in wax badan ay dowlada ka faa'iideen anigoo kamid ah odayaasha deegaanka wadxo maalmaha masee og tihiin waxaa noo socda halkan muddo dhan bil dooro oo lagu qaadanayo rag iyo haween jamcan lagu qaadanayo faa'iid weyn ayaan ka gaaray arrintaas iyada ah ee deegaanka reer wadxo way ka faa'iideen sida ragga iyo odayaasha dhallinyarada inta waxgaradkoon waa ka faa'iiday walaayada islaamka degmada buqa qable ayaana soo geesaysay jihdu ku bixisay ilaahay subxaana wa tacaala saamakaa soo qaadeen ajri xasanaad allaha ka siiyo dooro oo aad iyo aad u wanaagsan oo muddo bil socotay waxaan leeyahay meeshaan waxaa lagu qaatay duruusyo kala nooc ah oo kala bedelan waxaan leeyahay walaayada aad iyo aadaan u bogaadinaa in oo maalin walba oo lagu soo celeliyo duruusyo kala duwan duruusyada qaadanay aad iyo aadaan ugu faa'iidnay dadka hadda oo naga dambeeyana waxaan aan inaan geysin doono aan bari doono dowladan uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qableh u qabtay bulshada deegaanka wabxo ayaa qayb ka noqonaysa horumarada waxbarasho ee ka soconaya magaalada buqa qableh ee xarunta wilaayada hiiraan iyadoona magaalada ay ka furan yihiin madaaris iyo macaahid dhowr ah oo ay wax ka bartaan boqolaal arday ah mahadsanid cabdilqani maamul goboleedka ashaarla dirka isku magacaabay somalilan ayaa ciidan tababaraha u diray dalka etoobiya sida wararkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba wararka naga soo gaaraya deegaanada dhaca maamulka ashaara dirirka isku magacaabay somalilan ayaa sheegaya in maamulkaasi gudaha dalka etoobiya uu geliyey boqolaal maleeshiyaad ah maamulka riddada somalilan ayaa war qoraal ah oo si kooban loogu baahiyey barta facebook ee telefishinka afka maamulkaasi ku hadla lagu sheegay in taliyaha guud ee maleeshiyaadkaasi ninka lagu magacaabo nuux ismaaciil taani uu shalay amba bixiyey maleeshiyaad lasoo tababarayo oo ku sii jeeda dalka etoobiya murtataani ayaa maleeshiyaadkan ka sugootiyey magaalada xadbeenaadka ku taalla ee wajaale muuqaal kooban oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa lagu arkayey gawaari basas ah oo maleeshiyaadku saaran yihiin kuwaasoo u muuqday inay ku sii jeedeen etoobiya in maleeshiyaad murtadiin ah gudaha etoobiya loogu soo tababaro waxaa lagu yaqiinay nidaamyada daaquudka ah ee soo maray soomaaliya ilaa midka xasan gurgurte oo isagoo xataa etoobiya ay u soo tababartay maleeshiyaad murtadiin ah inkasta oo aan meel lagu sheegin maleeshiyaadkaasi kadib markii dagaallo ay la galeen mujaahidiinta oo qaarkood la xasuuqay halka kuwa kalena ay kala firxadeen aad buu mahadsan walaalkan abuusheeba ayuu kaasi ahaa markana waxaad ku soo dhowaataan maqaal uu qoray mid ka mid ah qurbojoogta soomaalida kaasi oo booqasho ku yimid dhulka wilaayaadka islaamiga qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman anigoo jooga dalka u k ayaa waxaan qaatay halis waxaan u bareeray inaan barqacad u baqoolo soomaaliya iyo dhulka uu ka taliyo al-shabaab uma baxayo jaceyl aan u qabo kooxda mana doonayo xilligan inaan ku noolaado meel soomaaliya ka mid ah inta waddankaygu burbursan yahay beesha caalamkana siday doontu u falaajinayso waxaase i wada dardaarankii uu iiga tegay aabbahay maxamed cali oo geeriyooday lix bilood ka hor dardaaranku wuxuu ahaa inaan soo barto reer u degganaa magaalada jilib oo ka kooban eedo iyo shan carruur ah oo nala dhashay aabba dartiis ayaan nafur u samaynayaa qorshahaygu wuxuu yahay inaan ka shaqeeyo sidii aan qoyskaas ku keeni lahaa waddankan ingiriiska hooyo faadumana waxay iga dalbanaysaa inaan safarka dib u dhigo kana shaqeeyo inaan annaga oo qoyska weyn ah iyo bahda kale ee eedo iyo carruurteeda aan ku kulanno dubay ama riyaad ama kuwaalalambuur intaas waxay u maraysaa keliya sidii aan ugu baaqsan lahaa halista ka jirta soomaaliya waayo maalin walba ayay warbaahinta kala socotaa waddankii oo ay dagaallo ka dhacayaan dood dheer kadib hooyo iyo walaashay salaado waxaan ku qanciyey inay tixgeliyaan dareenka i wada iyo xanuunka geerida aabbe oo weli iga sii guuxaya waxay isoo macsalaameeyeen iyagoo ii ducaynaya igana dalbanaya markaan muqdisho ka dego inaan raacin bajaaj maadaama uu shilkeedu badan yahay warbaahintana ay kala socdaan toogashooyinka ay ciidanka dowladda u geysaan bajaajlayda maalinkaas waxaa ciidda carafo iga xigay lix maalmood oo keliya eedo xabiibo cali buule markaan u sheegay inaan soo safrayo waxay ila hadashiisay walaalahay carruurta yaryar ee aabbo uu ka tegey waxay ii sheegeen inay ku faraxsan yihiin imaashiyahayga aniguna waxaan u sheegay inaan ku faraxsanahay aragtidooda garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaan ka soo degay muqdisho ma ahan muqdishadii ugu dambaysay shan iyo toban sano ka hor waxaa ku soo kordhay dhismayaal badan oo i farxad geliyey waxaase dhanka kale soo kordhay cidhiiri iyo rafaad garoonka waxaa kugu silcinayaa eeyo iyo ciidamo isugu jira dharcad iyo kuwa ku labisan tuute laaluushka tuugsiga iyo indhaxumada meesha taalla waad la yaabaysaa markaad waddada ku soo dhacdo way adag tahay inaad gaarto halkii aad rabtay iyadoo uusan darawalku ugu yaraan shan jeer istaajin gaariga aad saaran tahay mar waa lagu baarayaa mar waxaa jidka loo bannaynayaa gaadiidka atamis mar madax ayaa loo xirayaa mar kale waxaa hortaada isku rasaasaynayaa ciidankii joogay barkontaroolada iyo gaadiid ciidan oo doonaya inay gudbaan iskuma qalmaan horumarka iiga muuqda magaalada iyo dhaqanka yeela oo ah mid xakaar ah oo dhib badan muddo saddex iyo labaatan daqiiqo ah ayuu gaariga u socday inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo isgoyska kilomitir foor ee magaalada muqdisho waxaanse aad ugu farxay qaar ka mid ah ardaydii aan ku soo wada barbaarnay xaafadda ceelgarweyne oo aan wada casheynay waxaa kale oo farxaddeeda ka qayb qaatay saaxiibo igu qaali ah oo aan ka wada baxnay iskuulkii sare ee axmed gurey oo aan wada daangeysanay marxaladda kuraynimada ayaa ah marxalad macaan oo xusuus gaar ah ku leh qof walba oo wanaag iyo barbaarin fiican ku soo qaata muqdisho laba cisho oo keliya ayaan ku hoyday waxaan u xiise qabaa cuntadii waddanka gaar ahaan canjeeladii cajiinka laga samayn jiray iyo cambuuladii aan ku cashayn jirnay oo ahayd digirta dalka ka soo go'da balse waxaan xamar ugu tagay cuntooyinkii aan u k ku nacay oo dadka u arkaan mirihii jannada oo kale digaagga laatiin amerika iyo yurub laga keenay loogana cabsaday inay ku hallaabaan dalkaasi ayay dadkeenii cunayaan ukunla bacrimiyey oo aanan wax taya lahayn ayay soo dhoofisteen canjeeradiina waxaa beddelay rooti haddaad maraq kulul ama shaah kulul ku shubatid sidii bacla shiilay u dhalaalaya oo dhadhankii ka tegayo waan yaabay socdaalkeygii jilib muqdisho waxaan ka soo dhaqaaqay anigoo yaaban way ii suurageli weysay inaan helo gaari ii khaas ah waddada oo roob ka da'ayay darteed waxaan soo raacay gaari dadweyne waxaan saaranahay kursi shirka ah waxaan isweydiinayaa haddii muqdisho ay sidaad aragti noqotay waa sidee dhulka ay ka taliyaan al-shabaab haddii aad ka soo badbaaday israsaasayntii afaafka garoonka diyaaradaha muqdisho maxaad talow jilibna kala kulmi doontaa waxaan soo soconaba markii aan soo galnay xuduudda dhulka ay al-shabaab maamulaan oo aan muqdisho wax badan u jirin waan istaagnay si aan salaad u tukano anigoo doonaya inaan waddada dhinaceeda ku hesaysto ayaan dhinacayga bidix waxaan si fudud uga arkay darobalkii gaariga oo sigaar la dhuumanaya xilli rakaabkii ay weyso iyo xaajo gudasho kala aadeen runtii aad ayaan u naxay waxaan maqli jiray al-shabaab inay gubayaan gaarigii ay ku arkaan qaad iyo sigaar darawalkii ayaan la hadlay waxaan idhi haddii lagugu arko soo gaariga lagaa gubi maayo walaal maad iska dhaaftid wuxuu igu jawaabay isagoo si hoose u hadlaya hal mir ayaan watay wax kale iima dambeeyaan wuxuuna la soo baxay caday si uu urta sigaarka isaga baabi'iyo gaariga waxaana la saarnaa dad qaarkood isgaranaya laakiin ma aysan sheekaysanayn ka hor inta aan la soo gaarin dhulka al-shabaab markii la isku tilmaamay caalanka al-shabaab oo la hubsaday inuu isaga yahay lagana soo gudbay askarta dowladda laba nin oo ceelasha isku soo salaamay kalase aamusnaa ayaa su'aala isku boobay ileen waa rag al-shabaab ku biiraya balse aan is ogeyn sida aan dib ka fahmi doono mid ayaa yidhi war halkeed maanta u socotaa kii kale ayaa yidhi wilaayaadka wuxuuna u raaciyey adigana isna wuxuu ku jawaabay sidoo kale isla markiiba labadoodu waxay cod dheer ku yidhaahdeen allaahu akbar allaahu akbar xabadka ayay isgeliyeen gaariga oo dhaqaaqaya midkood ayaa taleefonkula hadlay rag ay shaqo kala dhexaysay wuxuuna u sheegay inaan lagu tashan saacaddan kadib uuna ku biiray al-shabaab xiisaha ka muuqda dadkan ayaa anigana laabteeda jiifa waana xiisaha aan u qabo carruurtii uu aabbahay ka tegay keliya waxaa ii dan ah inaan si nabad ah ku soo arko carruurtaas mana ii sawirna sida xaalka uu noqon doono igumana filna hal sawir oo qurxoon oo aan ku soo arkay kontaroolkii ugu horreeyey iyo askartii joogtay hal askari ayaa gaariga soo ag istaagay salaanta muslimka ayuu nagu salaamay kadib darawalka ayuu laba su'aal weydiiyey wuunana fasaxay markaas waxaan niyadda iska idhi haddii al-shabaab oo dhan ay yihiin sida askartan oo kale way guulaysteen laakiin waa in aan hubsadaa waxaan marnay laamiga dheer ee muqdisho iyo kismaayo waxaan ku hakanay kontarool ku yaala deegaan lagu magacaabo cali farxaane halkaasoo lagu hubiyo gaadiidka lagana baaro sida ay darawalladu ii sheegeen muqaadaraadka iyo wax walba oo wax u dhibaya faayo qabka dadka waxaan ka cunteynay deegaan lagu magacaabo kunye barow leerar ayaa ifaya waxaan arkay dad qurxoon oo wejiyadoodu ifayaan raggu gaar ayay u socdaan dumarkuna gaar arki maysid rag iyo dumar isgarbinaya xilligu waa maqhrib carwooyinka waa la buuxaa malaha waxaa laga iibsanayaa lebiskii ciidda marna indhahayga kuma arkin askari hub wata intaasi kadib waxaan sii wadanay safarkeenna waxaan la kowsaday mashruuc jidka lagu dhisayo oo ay wadaan al-shabaab waxaan socono oo aan waddada haynaba waxaan gaarnay jilib kadib socdaal saacado kooban qaatay jilib waxay ila noqotay sida muqdisho jilib ma ahan jilibtii aan aqaanay dhismayaal qurux badan iyo ganacsi horumarsan ayaa ku soo biiray welina way sii dhismaysaa waxaa magaalada iigu dambaysay sannadkii labada kun iyo afartii aabbo oo beer ku haystay sandariya ayaa mar dalxiis iyo qaraabasalaan noo keenay halkan aabbahay aad ayuu u jeclaa magaaladan waa halkii uu ku dhashay kuna soo barbaaray wuxuuna ka shaqayn jiray warshaddii weyneed ee mareerey waxaa booseejada magaalada iigu yimid eedda xabiibo iyo laba ka mid a carruurteeda aad ayaan isku marxabeennay waxaan wada raacnay gaari ay soo kireeyeen oo noociisu yahay sagsiid waxaan tagnay guriga oo ku yaalla xaafadda masaajidka carabta waa halkii uu aabbanna keenay labaatan sanno ka hor carruurtii ayaan isbaranay oo wakhti fiican wada qaadanay si wacanna u sheekaysanay waxaa aad ii cajibiyey kobaca garaadkooda oo aan u tiriyey bay-ada ay ku dhex nool yihiin iyo tarbiyada ay haystaan iyo waxbarashada tayada leh ee ay nasiibka u yeesheen ka hor inta aanan geerida aaba ka sabarsiin una madax salaaxin waxaa dhacday inay anigaba i sabarsiinayaan ina wacdinayaan ogow carruurtaas waxaa u weyn sucdi oo afar iyo toban jir ah farxad ayaan la ooyay runtii waxayse u qaateen inaan geerida aabe la oynayo waxaan ku faraxsanahay heerkooda waxbarasho iyo tarbiyadooda eedo ayaa waxay ii sheegtay in carruurtu ay dhigtaan iskuul iyo dugsi labaduba magaaladan iyo kuwa la midka ah ee wadaaddadu ka taliyaanna aan lagu gaarin waxbarashada iyo barbaarinta ubadka waxay i tidhi dowlad wanaagsan ayaan haysanaa ee allah noo daayo kuwa inay dumiyaan doonayana allah ha ka qabto anigoon afka ka dhawaaqin baan niyadda uga jawaabay oo aan idhi allaylehe kala duwan muqdishadaad soo aragtay iyo magaaladan jiinka webiga saaran isla goobtii ayaan ku go'aansaday inaan carruurta halkooda u daayo oo aanan u kaxeen u k ciiddii ayaan kala qayb galay waxaan dalxiis u aadnay beeraha baararka waaweyn ee magaalada ayaan ka wada casheenay waxaa i soo jiitay dhaqanka bulshada iyo horumarka ganacsiga waxaan yaqiinsaday in soomaalidu ay aad u tarmayso maxaa yeelay dadka aan waddooyinka iyo tuulooyinka ku soo arkay iyo kuwa aan magaaladan ugu imid tira ahaan aad ayay u badan yihiin intii aan joogay jilib waxaan ka nastay muusig buuq iyo shaqooyinkii faraha badnaa ee aan qaban jiray waxaan tabay oo keliya kubad mana raadin meel lagu cayaaro waayo carruurta inaan ka dhex baxo ma jeclayn anigoo uu safarkayga ka dhimanyahay saddex maalmood ayaa waxaan nasiib u yeeshay inaan jilib ka helo macalinkaygii iskuulka oo iigu dambaysay shan iyo toban sanno ka hor mar aan muqdisho imid helitaanka macalinkayga waxaa ka sii xiise badan qaabka aan ku helay xilli galab ah aniga oo fadhiya meel hoos galbeed leh kuna cabaya shaah casriye ah ayaa waxaan guri deriska ah oo ka samaysan jiingad ka maqlay cod aan u maleeyey qof aan aqaano waxaan ka soo kacay barkintii aan ku santeecsanaa ninkii mar kale ayuu teleefon ku hadlay laakiin qof haweenay ah oo aan u qaatay xaaskiisa ayaa waxay ugu yeeraysaa naanays aanan ku aqoon anigoo yaaban oo shakisan ayuu mar saddexaad hadlay isagoo isticmaalaya hal hees aan ku aqaanay oo ah macnaha adiga markaas ayaa waxaan yaqiinsaday inuu yahay macalinkaygii isla markii intaan istaagay ayaa waxaan cod dheer ku dhahay macalin maxamed macalin maxamed waa yaasin kuluu isaga iima soo jawaabin wuxuuse si deg deg ah ku soo garaacay iridka halkaas ayaan isku salaannay oo aan isku oynay runtii macalinku wuxuu ka mid yahay al-shabaab kumana ogeen dhabtii isagana wuxuu ii mooday inaan culammada ku soo biiray waxaanse u sheegay ujeedka aan u joogo aad ayaan ugu farxay la kulanka macalinkayga waa qofka keliya aan jilib ka aqaano marka laga yimaado reerka aabbahay maalin dhan ayaan dalxiis iyo wada sheekaysi ku jirnay gaarigiisa ayuu nagu geenaya meel walba waxaan ismacsalaamaynay annagoo xog badan kala helnay natiijada safarkayga jilib waxay noqotay inaan soo gutay oofinta dardaarankii aabbe soo qaatay mas-uuliyadda walaalahay soona arkay maclinkaygii intaas waxaa sii dheer oo aan soo ogaaday inuu farqi weyn u dhexeeyo xogta ay western ka sheegaan al-shabaab iyo midda xaqiiqda ah ee taalla gudaha waddanka waxaan soo ogaaday al-shabaab wax walba oo ay ahaadaan iyo mabda' walba oo ay wataan inay yihiin dowlad dhammaystiran dhulka ay ka taliyaan dilka ma dhaco isbaara kama jirto hay-ado iyo inji-ooyo shisheeye ma joogaan dalaagisna lagama isticmaalo ugu dambayntii waxaan leeyahay intaas hadday al-shabaab keeneen maxay beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ku diidan yihiin mise warba kama hayaan nimanka in-shabaabku yihiin dowladdaas aan soo arkay aqoon-yahanadeenna maxaa ka hortaagan inay diraasaad dhaba ka sameeyaan al-shabaab iyo adeegyada ay bulshada u qabtaan maxaase ka hortaagan inay isbarbardhig ku sameeyaan faa'iidada dowladnimo ee lagu qabo al-shabaab iyo tan maamullada kale ee dalka runtii aniga wax badan ayaa ii baxay qofkii raba inuu xaqiiqda al-shabaab ogaado ama wax ka qorana waxaan kula talin lahaa inuu booqdo dhulka ay ka taliyaan waxaa qoray yuusuf maxamed cali oo jooga u k london aad buu mahadsan walaalkeen abwaayman oo kaasii ahaa warkii subaxnimo wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu